falastiin waa mahadsan tahay horta aan ku saxo safiirka kenya lama erinin dowladda soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiya dalka kenya si aan wada xaajood iyo wadatashi u samayno waxaana la faray safiirka kenya u fadhiya soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo marka eriid ma aha waa nidaamka diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin la sameeyo oo dhici karta
ma aha markii koowaad maxay tahay waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo kenya aad ka tabanaysaan wallaahi markii koowaad waxay ahayd kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga soomaaliya u yeeratay dib ugu yeeratay annagana fartay safiirkeena fadhiya kenya inuu muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo marka annaga ma ahayn qoladii ugu horreysay oo oo sidaas samaysay dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragtaa wadaxaajo dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi humanitarian security wejiyo badan xiriir leh leh baan nahay waanay dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo marka markii hore kenya ayay ahayd ciddii wax marka hadda maxaad tabanayseen adinka oo aad ku salayseen inaad u yeertaan safiirkeena
wallaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay waynu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta faragelin toosa ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo waxay ka mid tahay tobanka qodob ee ugu horeeya charterka ama axdiga lagu aasaasay african unionka kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii in aan dalna dalka leh arrimihiisa daakhiliga ah ku faragelin wasiir waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariska nala ahee ethoobiya waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka waqooyi ee tigray dagaalkaasi wuxuu udhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas arrin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan aan ka ahayn in ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala ah oo wixii ku yimaada oo ah maaragta ama dagaallo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni daro dabcan annagana waana saamaynaysaa taas waliba waa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo uu soo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale ee africa nala ah ama gaar ahaan kuwa dariska nala ah ay ku aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhala
waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamo soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka asmaro loogu tababaraya ma jirtaa arrintaasi waxaa kala socoto arrintaas ma jirto arrintaas wax ka jira male wax caqli gala ma aha annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan wax taas ma aha mid maaragtay caqli gal ahna maaha macquulna maaha ma jirto